Hay'adda gargaarka iyo bangiga Eedman Community Bank ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku kala saxiixday heshiis muhiim ah oo lagu maalgelinayo ganacsiyada yaryar ee ay leeyihiin haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Heshiiskan ayaa qayb ka ahaa dadaallada lagu horumarinayo fursadaha dhaqaale iyo kobcinta ganacsiyada yaryar, si gaar ah kuwa ay hormuudka ka yihiin kooxaha nugul ee bulshada. Maalgelintan ayaa la filayaa inay ka taageerto haweenka iyo dhalinyarada helidda deyn fudud iyo taageero farsamo si ay u horumariyaan ganacsiyadooda loona yareeyo shaqo la'aanta. Ugu horreyn, Suleymaan Cabdi Ducaale, guddoomiyaha hay'adda gargaarka, ayaa ka warbixiyay saxiixa ay heshiiska ay gaareen.
Sektarada muhiimka ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha productive sector-ka loo yaqaano ama xoolaha iyo kalluunka iyo beeraha ay u badan yihiin iyo korontada oo weliba ay tacliinta iyo caafimaadka uu soo raaco iyo hospitality-ga uu soo raaco iyo warshadaha. Inkastoo wax warshadaha runtii aanan waxba u gelin oo nala ka soo doonan laakiin toddobada sector ee kale lacag baan u gelinay. Lacagaha waxaa la mariyaa bankiyada. Bankiyada laftooduna iyo microfinance institutions labadaba waa la mariyaa. Ilaa iyo hadda sagaal banki iyo hay-ado microfinance ah ayaanu wax siinay. Bankigan Eedman waa kii tobnaad weeye ee qaata ama u noqda u qalma in wax la siiyo. Markaan kule u qalma waxaanu marinaa qiimeyn baanu bankiyada marinaa. Qiimeyntaasoo laga eego xagga maamulkooda, xagga la eego ammaanadooda, xagga la eego hayntooda maaragtay lacageed xagga laga eego sida ay isaga ilaaliyaan khataraha lacagaha maaragtay la maydho ee khatarta ah xagga macaashkooda sida ay wax u soo saaraan sida ay u ammaanada u xijiyaan marka waxaa farxad ee maanta bankiga kan Eedman Community Bank inuu baasay ama uu ku guulaystay inuu u qalmo in ay gargaara ay lacagta ka qaataan oo helaan markaas oo ay la macaamilaan oo ay soo gaareen gradekii laga rabay.
Dhanka kale, guddoomiyaha hay'adda Eedman Community Bank ayaa kaga mahadceliyay hay'adda gargaarka taageeraday u muujinayaan bulshada Soomaaliyeed.
Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan munaasabadan maanta heshiiska aan kula saxiixanayno hay'adda gargaara. Bankiga Eedman Community Bank sidaad ogtihiin waxaa la aasaasay labada kun iyo labaatankii maadaama gargaara hay-adda ay u taagan tahay in ay garab istaag u sameyso dhammaan financial institutionada waddanka ka jiro annagana codsigeena waxaan ku dhiiranay inaan usoo gudbino bilowgii dhammaadkii waxaana laga ogolaaday in la qabto wakhti dhexe waayo proceeski wuxuu ku bilowdaa marka hore in aad soo buuxisid shuruudaha laga rabo ka mid noqoshada maxaan ku dhahnaa gargaara safar dheer kadib maanta waxaan u fadhinaa in aan ku guulaysanay sida la sheegay qiimeyn dheer markii lagu sameeyey meel walba laga qiimeeyey dhismaha dhanka maamulka ammaanada iyo maxaan ku dhahnaa kastamarka